iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee roma nolosha cusub haddaba walaalayaalow waxaan idinku baryayaa ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo ilaah ku farxo waana cibaadaysigiinna caqliga leh ha u ekaanina dadka ifkan laakiinse ku beddelma cusboonaanta maankiinna inaad hubsataan waxa ay tahay doonista ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo kaamilka ah sida hagaagsan oo loogu shaqeeyo hadiyadaha ruuxa waayo nimcadii lay siiyey ayaan ku hadlayaa waxaan ku leeyahay mid kasta oo idinka mid ah yuusan isderajayn intuu isderajayn lahaa in ka badan laakiinse miyarqab ha ku fikiro sida ilaah mid kasta u siiyey qayb rumaysad ah waayo sida aynu xubno badan ugu leennahay jidhkeenna oo aan xubnaha oo dhammuna isku shuqul u ahayn sidaas oo kalaan innagoo badan masiixa isku jir ku nahay oo midba midka kale waa xubnihiisii innagoo haysanna hadiyado ku kala duwan nimcadii layna siiyey hadday tahay wax sii sheegid aan wax ku sii sheegno sida qaybta rumaysadkeenna ama hadday tahay adeegid aan aad u adeegno kii wax baraana si fiican waxa u baro kii wax waaniyaana si fiican waxa u waaniyo kii wax bixiyaana deeqsinnimo waxa u bixiyo kii wax u taliyaana dadaal waxa ugu taliyo kii wax u naxariistaana farxad waxa ugu naxariisto wixii masiixiyiinta lagu amray jacaylku ha noqdo mid aan laba weji lahayn sharka karha wanaagga xagsada kalgacayl walaalnimo isku wada jeclaada midkiinba midka kale ha hor darajeeyo dadaalka ha ka caajisina ruuxa ku kululaada oo rabbiga u adeega rajada ku farxa dhibta u dulqaata dukashada wadiddeeda ku sii adkaysta oo ku caawiya waxa quduusiintu u baahan yihiin oo shisheeyaha martigeliya u duceeya kuwa idin silciya u duceeya oo ha habaarina la farxa kuwa farxaya la ooya kuwa ooyaya midba midka kale ha la fikir ahaado ha kibrina laakiin kuwa hoose la socda kuwa isla caqli badan ha noqonina ninna shar shar ha uga celinina ka fikira inaad samaysaan waxa wanaagsan dadka oo dhan hortiisa hadday suurtowdo intaad kartaan nabad kula jooga dadka oo dhan gacaliyayaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya carrada ilaah waayo waxaa qoran aarsasho anigaa leh anaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay laakiin haddii cadowgaagu gaajaysan yahay cunto sii hadduu harraadsan yahayna waraabi waayo haddaad saas samayso waxaad madaxiisa ku kor ururin doontaa dhuxullo dab ah sharku yuusan kaa adkaan laakiinse sharka wanaag kaga adkow